waxaan leeyahay inaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun dhammaan intii dhimatay oo xildhibaanada iyo raggii la socday ilaalada iyo mas-uuliyiinta kale waxaan leenahay allah unaxariista samir iimaan allah kasii eheladii ay ka dhexeeno gaarka ahay annagana guud ahaan reer shabeelle ilaahay samir iimaan anaga siiyo nimankaas waa geeriyoodeen xildhibaanada sharafta leh ilaahay janatulfirdows ha geeye galabta baarihii adiga shantii meelahaas ayaa dagaal ku qabsaday meel udhexaysa balcad iyo jawhar runtii nimankii ummadda soomaaliyeed baabiinaya burcad ahay ee halkaa u galay iyagan khasaare ayaa gaaray de xildhibaanadaasna iyagoo isdifaacay naftooda difaacay meesha ku geeriyoodeen waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed cadow cadowgii baabiinaya unbaa helay wax kaloo hadda dhibaataa meesha kama dhicin anada qof kasta wuu dhimana laakiin ciddii hadda bishaa ramadaan gudaheeda hadda lagu dilay oo dhibaata yani gacangardan ay geysan waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in ilaahay jannada ka waraabiyo waayahay guddoomiye bal xildhibaanada geeriyooday iyo mas-uuliyiinta kale ee la geeriyootay inoo faahfaahe waa imisa mas-uul inta meesha ku geeriyootay waxyeeladu ay gaartay wallahi hadda anigu waxaan ahay guddoomiyaha yani xildhibaanadaasi kolaba ayaga ayaan anigu aada u aqaan ilaaladana dhowr iyo dad gaaraya ilaa sideed sagaal gaaraya meesha ku geeriyooday waxaa lii sheegay nin guddoomiyaha degmada raayaceela inuu meesha ku jiray iyo rag kale intaan xusuusta marka dhammaantood waa dadka reer hirshabeelle waxaan leenahay ilaahay ha unaxariisto hadda inaan hadda un faaqiyaad kale uma baahno dad yani dhinta waayo oo aan ilaahay u baryayn inuu ilaahay unaxariisto
waayahay xildhibaanada geeriyooday bal xogaa dadku waxay u baahan yihiin in loo sheego magacyadooda haddii aada noo awoodo wallahi waxaa lagalaa laba xildhibaan waxaa lagalaa ismaaciil mumin hileyne iyo xildhibaan sheekh daahir mukhtaar cabdulla ayaa lakala yihahdaa laba xildhibaan dhalinyaraho xildhibaanada hirshabeelle ugu firfircoon uguna qaalisan ay ahaayeen waxaan leenahay runtii janatulfirdows allaha geeya ayaan leenahay ilaahay anuuna gaashooda ma fidneeya waa gartay xaggee bay ka yimaadeen oo marka ay kasoo kici tibeen xildhibaanadan magaalada jowhar ay ka yimideen shaqo u joogeen kadibna xamar ay soo socdeen halkaasaa waktigooda ku dhamaaday waa gartay wadadan waxaan ogeyn in muddo ay go-doonsaneyd oo shabaabku miinooyin ay ku aaseen sidoo kalena weeraro toosa ay ka geysan jireen maxaa isbedelay oo xildhibaanadan ku dhiiro geliyey in wadada ay ku socdaalaan
wallahi wada hadda iska caadi iska aheyd waad fahmi kartaa nimanka hadda burcada horo burcadiimeedka ah ama caloosha dushaqaystayaasha ah waad fahmi kartaa siday ummadda yani hadda ay meel ugu soo boodaan burcadna maogtahay meel kastay joogtaa marka wadadan baa loo galay hadda wadada iska caadi waa lagu safray wada iska furan bay ahayd laakiin hadda burcadaasaa wadada u gasha waa gartay meesha ay falku u ka dhacay deegaanka la yihahdo haan sheekh dhowr mar sidaan oo kale weeraro ayaa uga dhacay oo mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan lagu dilay qaarkood lagu dhaawacay hirshabeelle maxaa ka hortaagan in deegaankaas
masan tahay taaswaraysi kale marka aad masan tahay waa gartay xildhibaanadii geeriyooday meydkoodii iyo bal dhaawacyadii ka waran hadda ma la soo qaaday oo jowhar ma la keenay mise weli deegaanka bay jiraan adeer jowhar alagey waxay dhintay waxay dhaawac meeshaan lagu aasi doonaa dirito ilaahay haduu yidhaah waa gartay bulshada hirshabeelle ku nool iyo bal guud ahaan dadka soomaaliyeed maxaad u sheegaysaa
wallahi samar imaan dadkaas dhintay waxay dhintay soomaaliya allah inaga siiya gaar ahaan reer hirshabelle waxaa raggaas dhintay ilaahay samar imaan anaga siiya ha isku duubnaadeen ammaankooda hasugtaan ha iska dhiceen burcadiimeedka insha allah